runtii waxa weeyaan ciidamada maaragtay jubbaland maaragtay furinta kaga jira aagga warkooda maxaa saaka barakantarool oo ay maxaa ku lahaayeen magaalada warkooy waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa nimankaa cadowgaa waxa weeye ciidamada maaragtay jubbaland way iska difaaceen iyo ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya marka maxaa dagaalkaasina waxa weeyaan ciidamadu guulo la taaban karay ka gaadheen
waxa haatan kaa kor dhacayo waa rasaas bal iga waran rasaastaasi maxay tahay hadda runtii waxa weeyaan maaragtay wax rasaas oo dhacayaay ma jiro ciidamadu maaragtay shaqadoodu way soo dhamaystirteen wax rasaas oo hadda dhacayaay ma jiro aagagii maaragtay ay cadowga saaka muxuua iskaga difaaceen bayna ilaa hadda ku sugan yihiin waa gartay awal intaan ka warqabno inta wurkooy ilaa baarsan guudni ilaa dhinacan kale ee gosha markii la eego ilaa kismaayo lagu taga ayay ciidamada jubbaland joogeen dhinaca jilib tuulooyinka xigana al-shabaab ayaa jooga marka hadda deegaanadiina miyaad kala joogtaan awal aad kala joogteen mase cid ayaa ka baxday goobihii ay horey u heysteen waxa weeyaan horta ilaa maaragtay yurko iyo intaa udhaxaysa baarka baarsanguuni nimanka cadowga abaa maaragtay inta badan joogay runtii ciidamada maaragtay jubbaland oo saaka weerar ballaaran ku qaaday baana ka saaray runtii haddana waxa weeyaan aagagii ay kusoo weerareen ciidamada jubbaland bay ciidamadu ku sugan yihiin runtii waxa weeyaan ayagu inay maaragtay muxuu ahay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaan bay horta caadaysteen marka weerarkii bahalnimada ahaa ee ay kusoo qaadeen ciidamada si fiican bay isaga difaaceen ciidamadu ilaa haddana waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa ciidamadu diyaar bay yihiin meel kasta oo ay maaragtay joogaanna inaanu maaragtay waxa weeyaan ugu tagnaan rajayneynaa waa gartay wararkana soo gaaraya khasaaraha dhimashada waxay sheegayaan ilaa iyo afar laba ka tirsan al-shabaab iyo laba ciidamada jubbalana dadka deegaanka sidoo kaleeto dhaawacay dhimasho inay jirtaanna loo sheegayaa bal maxaad intaasi ku dari lahayd oo aad wararkaasi kala socotaa
runtii aagga dagaalka anigaa joogay dagaalka muxua meeshuu ka dhacayna maaragtay ciidamada jubbaland ee ka dagaalamayay baan anigu ku dhex sugaanahay runtii khasaaraha muxua meesha ka dhacay ayaga xaggooda u badan yahay annaga waxa weeyaan halbaa naga dhaawacmay runtii dagaalkaasina waxa weeyaan hadda shacab wax ku gaadhay oo ilaa hadda lasoo gaadhay ma jiro waxay ahayd goobta goob dagaal oo ilaa xalay ilaa shalay muxuu ahay goob ay ciidamadu waxa weeyaan iskaga hor imaanayeen bay ahayd marka wax shacab ahoo quman oo ku sugnaay ma jirin marka ciidamada unbaa maaragtay ku dagaalamayay muxuu aagagaas marka khasaaruhu marka xagga shacabka sidaas u yaraan kara u yaraan karaa baan leeyahay ayaga waxa weeyaan dhimashadoodu iyo dhaawacoodu waxa weeyaan intaanu ka warhayno waa ilaa afar dhimashaa iyo toddoba maaragtay dhaawaca waa gartay ma adinka aragteen mase waa laidin sheegay khasaarahooda annagu runtii waxa weeyaan waxa ay maaragtay la carareen mooyaane waxyaamaha aanu aragnay ilaa afar weeye waxaad iga warantaa marka dhulkaas dhul beeraley ah laamiga labadiisa dhinac markii la fiiriyo beeraha ayaa ku teedsan waa dhul aada u mashquula intaan ka warqabo beerahaas marka ma waxaad leedahay meel ilaa xalay ilaa shalay ilaa maanta lagu dagaalamayo wax khasaaraa dad shacab ma soo gaarin way dhici kartaa inay khasaaro shacabka soo gaarin oo taa ma xaqiijin karo laakiin weli maanaan arag qof shacab ah oo maaragtay dhiigbaxaya ama dhaawac soo gaaray ama dhintay oo maaragtay muxuua meesha yaalla maanaan arag marka dee waxa weeyaan shacabku ilaa xalay bay meesha iskaga qaxayeen marka runtii shacab aada u yar baa muxuu ahay eriyadaas joogay marka dee furin iyo aag dagaali waad muxuu ahay garan kartaa dadka shacabkii inuuna aada maaragtay usii deganaan karin waa gartay bal waxaad iga warantaa marka al-shabaab deegaanadan ilaa iyo jubbada hoose tuulooyinkan hoos yimaada hadda ee degmada kismaayo soonkeeda ilaa iyo jilib oo jubbada dhexea ilaa gobolka jubbada dhexe guud ahaan way ku xoogan yihiin maxaa adinka idinkaga qorshaysan mar walba weeraro ayaa dhaca dhahdaan howlgallaan ku qaadnaa dhahdaan ayagaana soo weeraraa dhahdaan maxaa intaan ka duwan oo al-shabaab idinkaga qorshaysan
runtii waxaan u malaynayaa maaragtay su-aashaasi dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland bay maaragtay ku qurux badan tahay in la weydiiyo anugu aagii dagaalkii siday wax u dhaceen baan maaragtay anugu ka warbixin karaa marka dewlale su-aashaasi maaragtay muxuu ahay dowlad goboleedkaad weydiin kartaa waa garta hadda marka guud ahaan xaaladda ma degta meeshaad joogtid waxaad ii sheegtay in dagaalka muddo uu soo socday xaaladda guud waa sida hadda tuulooyinkaasi aad ku sugan tahay warkoo ilaa baarsanguune
waxa weeyaan maaragtay waa aad dagaal ka dhacay oo maaragtay runtii dad fara badani ay ma garanaysaay ilaa hadda ay muxuu ahay dagaalka suu dhacay ay dareemayaan muxuu ahay mar walbana maaragtay laga filan karo inuu maaragtay dagaal uu ka qarxo runtii hadda laakiin maxaa saacaddan aan kula hadlayo way degan tahay xaaladdu wax dhiba ma jiro qax miyaa ka dhacay tulooyinkaasi weerarada ay ka dhaceen runtii meel dagaal ka dhacay aduguba waad garan kartaa inuu qax iyo maaragtay muxua dadku ay guryahooda ka cararaan taasi waa xaqiiqa marka ma beeninayna anagu meel dagaal ka dhacay oo magaalo ah waxa weeyaan in ay wax ka qaxayaan lagana cararayo guryaha waa mid maaragtay iska muxuua xaqiiqada ku salaysan